xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa taageersan codsi uga yimid midowda afrika oo ku aadanaa in tirada ciidamada ku dhow siddeed iyo tobanka kun oo askari ee ka jooga soomaaliya la kordhiyo xogaga midowda afrika ayaa waxaa ku soo biiraya ilaa iyo saddex guuto oo ciidamada lugta ah oo dheeri ah oo ay tiradoodu gaarayso laba kun shan boqol iyo konton askari iyo ilaa iyo laba kun oo kale oo cutubyada ciidamada ee wax kaaba ah oo aan hubaysnayn inkastoo howlgalka la magac baxay amisom uu yahay mid ay soomaaliya ka wadaan ciidamo ka socda midooda afrika haddana waa mid ku socda ogolaanshaha qaramada midoobay iyadoo beesha caalamkuna ay bixiso qarashaadka howlgalka ku baxa ciidamadan lagu kordhinayo amisom ayaa soomaaliya la geyn doonaa labada sannadood ee soo socda gudahood si ay u xoojiyaan dadaalada ku wajahan xaqiijinta in laga zuuliyo ama laga dabargooyo soomaaliya kooxda al-shabaab oo awood ahaan haatan wiiqmay laakiin sii wadda askaraynta dhallinyarada meelaha ay kooxdu weli gacanta ku hayso islamarkaana fuliya weerarro ismidaamina al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii argagixiso ee dhowaan lagu qaaday suuq laga adeegto oo ku yaala magaalada nairobi ee dalka kenya weerarkaas oo ay ku dhinteen in ka badan lixdan qof oo rayida ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay genaraal ian elizon ayaa golaha ammaanka ee warbixin ka siiyey arbacadii shalay arrimaha soomaaliya isagoo ka soo laabtay booqasho laba maalmood qaadatay oo uu dhowaan ku tegay magaalada muqdisho waxa uu sheegay generaalka in kadib siddeed iyo toban bilood oo howlgallo guul ku dhammaaday ay ka socdeen soomaaliya haatan laga xidado siiba buu yidhi al-shabaab magaalooyin badan laakiin gulufkii colaadeed ee ay ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ay ku hayeen al-shabaab uu dhowaanahan hakad galay taliyaha ciidamada amisom waxa uu ii sheegay buu yidhi genaraal eleyson in midina ciidamada amisom iyo ciidamada soomaaliya aysan awoodu lahayn inay isku fidiyaan meelo ka baxsan dhulka ay hadda gacanta ku hayaan waxa uu sheegtay buu yidhi taliyaha ciidamada amisom in siixajinta inta ay hadda gacanta ku hayaan ay halis gelayso haddii xaaladdu ay ku sii socoto sida ay haatan tahay buu yidhi waxa uu sheegay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay genaraal ian elison in xoojin kumeel gaara loo baahan yahay si loo adkeeyo guulaha ilaa iyo haatan la gaaray islamarkaana looga jawaabo buu yidhi khatarta xagjirnimada ay ku hayso soomaaliya iyo dalalka gobolka kubcinta awoodda ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah in lagu qalabeeyo dayuuradaha qumaatiga u kaca ee helikobteriska iyo qalabka kale ee militari buu yidhi taasoo u oggolaan doonta buu yidhi inay la wareegaan dhul cusub oo istaraatiiji ah oo ay hadda gacanta ku hayaan al-shabaab islamarkaana uu ka soo galo buu yidhi dakli tababaro iyo askarayna ay ka sameeyaan xoghaynta xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale taageersan in ciidamada soomaaliya loo fidiyo taageero militari iyadoo laga taageerayo dhinacyada gaadiidka teendhooyinka ciidamada cunnada shidaalka iyo sahayda caafimaadka ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya fawzi yuusuf xaaji aadan ayaa ku boorisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay taageeraan qorshahaasi ku aadan kobcinta ciidamada soomaaliya ciidamadaas oo ay sheegtay in kordhinta awooddooda ay laga maarmaan u tahay sidii looga adkaan lahaa kooxda al-shabaab waxaa ku raacay xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimoon oo warqad qoray u qoray security councilka uu leeyahay recommendationada la keenay ama talooyinkaas waan raacsanahay waxaana ka codsanayaa in la dhiso ciidamada soomaaliyeed in tayadooda xagga logisticska laga caawiyo looga saaro waktigan adag soomaaliya oo maarata dagaalkan socda lasoo afjaro laguna guuleysto waan arkay shan iyo tobanka dowladood baahideenna way ka dharagsan yihiin way ogyihiin waanay ku odhanayaan waanu ognay baahidiina waxana waa wax xaq u leedihiin laakiin waa waxaan hore u dhicin qaabkan qaraar qabi ah oo ogolaanaya in sukumeel gaara loo kordhiyo tirada ciidamada amisom sarena u qaadaya awoodda ciidamada soomaaliya oo ay golaha ammaanka u gudbisay dowladda britain ayaa la filayaa in loo qaybiyo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay dhammaadka toddobaadkan waxaase laga yaabaa in qaraarkani cod uu u qaado golaha ammaanka ee qaramada midoobay bisha nofembar ee soo socota bartamaheeda